runtii waxaa inoo hadhay kelmaddii sheekh moxamed cabdudaahir isaga ayaan jeclahay inuu inoo soo khatimo oo kelmadda labaad uu inoo jeediyo wa khitaamuhu miskun marka sheekh moxamed cabdudaahir falyatafadal mashkuura ma'juura
alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin وأشhهadu an laa ilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu ana muxamada cabduh rasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wltandur nafsu ma qadamat liqad wاtaquu اllaha ina allaha khabiir bima tacmaluun ولا تkونوا kالذيina نsوا اللh فأنساهم أنفuسهم أuلئiكa هم الفاsقون لا يستوي أصحاaب النار وأصحاaب الجنة أصحاaب الجنة هم الفائزون gabadhu awala aan ka horeysiye horta labada jinsi ma kala maarmaan hooyo iyo aabo maadaama ayna kala maarmin waxaa loo bahan yahay labadaba in la tarbiyeeyo inankii iyo inantiiba laakiin waxaa aada muhiim u ah in inanta aada loo tarbiyeeyo sababta oo ah waxa aan ogahay meelo aada iyo aada halkan uga liidata sida yurub oo kale gabadha markii ay noqoto gabadh wanaagsan oo saalixad ah oo sunni ah oo salafiyad ah xataa hadduu ninku aanu ahayn qof isku toosan sida gaalibka ah caruurtooda waa baxsadaan laakiin saygu haddii zawjku haddii aanu haddii uu yahay nin aada u wanaagsan laakiin gabadhu ay tahay gabadh aan ficinayn carruurtaasi khatar bay gelaysa wax badanna waa la arkay masaladaas waxaana daliil u ah imika inan baan arkay aan isku magaalo ahayn maxamed khaalid maxamed cabdi hooyadiina waa dhaqaan sida ay ugu dadaashay ilmaheeda waxaa ka muuqataa way ka muuqataa in maaragtay muxuu ahaa carruurtu haddii ay hooyo fiican hesho in maaragtay muxuu ahaa ay carruurta ka soo baxayso sidaa daraaddeed baa loo baahan yahay gabdhuhu inay isu diyaariyaan in ay noqdaan hooyooyin fiican oo wanaagsan oo carruurtooda tarbiyeeya oo aayadihii imika la akriyahayey maaragtay muxuu ahaa oo ahayd in laga ilaaliyo caruurta in laga ilaaliyo carruurta naarta hooyo wacan haddaan la helin ma soconayso abadan quu anfusakum ahlikum naara waquuduha الnaas wاlxijaara maxaa yeele hooyadu caruurtay la joogtaa arbaca cishriin saac odayga waxaa laga yaabaa inuu waxo oo soo shaqeeyo oo tokaas sidaa daraaddeed baad muhiim u tihiin oo aanu idinku maaragtay aan idinka baryaynaa inaad noqotaan gabdho saalixaad ah oo wan wanaagsan oo isu diyaariya in aada ku dhaqantaan kitaabkaah iyo sunnadaas wamaa kaana calayhi الsalafu الsaalix maxaa yeelay haddii aada sidaa yeeshaan adigaa hagaagaya oo jannadii gelaya in sha allah saygaagii baad sabab ugu noqon karta inuu jannadii galo oo haddii uu seexdo oo salaaddii ka seexdo war ka kac aada odhan carruurtii baad la baxsanaysaa gabadhaasi waa gabadh janno ah jannona u socota carruurteediina janno geyn doonta in sha allahu tacaala laakiin hadday gabadhu ay iska tahay gabadh yacni muxuu ahaa hawadeeda ku socota oo kolba maxaa soo baxay ya iyo maxaa faashin ah maxaa cusub moodada cusub xaggaa eeg oon adduunyadii adduunyadii uun keliya un ku tashataa sida ilahay yihi subxaana watacaala bal tu'hiruuna alxayaata addunya noloshay noloshii adduunyada door bidda gabadhaasi iyadana way kharimaysaa carruurteediina way kharibi ninkiina waaba khariban yahay sababto qof khariban buu la jooga walidaalika waxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay gabadhu inay ka fakerto inay horta ilaahay caabuddo wixii ilaahay loo abuuray subxaana wa tacaala ya wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun raggay kala mid tahay inay ilaahay caabudo subxaana wa tacaala allah inay caabudo ayay kala mid tahay ragga oo ay ku fakerto muxuu ilaahay kuu diray oo ay barato caqiidada inay barato masalan qof baa kuu imanaya wuxuu ku odhan doonaa maxaa loo jeedaa iimaanka maxaa looga jeedaa waa in adiga oo laxooxda samaynaya aada odhan kartaa waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ood xifdisan tahay dusha aad ka qabatay mar hore waxa uu yahay iimaanku iimaankuna sidaa dee culimmadu ay idiin dhigtay waa afar rukni ayuu leeyahay rukni kood waxa wujuud ullah inaad horta aada ogtahay inu ilaahay inuu jiro midka labaadina waxa weeyaan ilaahay inuu waaxid ku yahay rabbinimadiisa waaxid inuu ku yahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa alasmaa wasifaat inuu waaxid ku yahay ilaahnimadiisa macanaa inuu cibaadada waaxid ku yahay afartaa wey inuu ilaahay jiro subxaana wa tacaala haddii lagu yidhaha maxaa u daliil ah waxaad odhanaysaa am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun adduunyadan iskamay samaysmin de maxaa yeelay ninka ku odhanaya ilaah ma jiro quraalada biyaha ah haddii uu ku yidhaahdo haddii aad tidhaahdo way iska samaysantay kaa yeeli maayo markaasuu wuxuu meesha u fadhiyaa inuu ku yidhaahdo samaawaadkan iyo cirkan iyo dhulkan iyo xayawaankan cidna ma samayn way iska samaysmeen un marka muxuu ku diiday in qarinkaa uu samaysmay marka kaa ma ogola samaawaadkan wuxuu leeyahay waa iska samaysmeen marka ilahi wuxuu leeyahay ma meel cidlaha laga abuuray dadkan iyo adduunyadaba am hum lkhaaliquun mise iyaga ayaa wax abuura taa aada la isuguma lugeeyo sababtoo ah dadka diidan allah subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa waa farakutiris weeye waa farakutiris waa nimankii la odhan jiray qadiiman qur-aankana lagu sheegay addahriyuun wa qaaluu ma ma hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikuna ila اdahru wama lahum bidalika min cilm inhum ilaa yadunuun waxa weeyaan xayaatadan waa waktiga socdo weeye qofku waa dhalanaya waa weynaanaya de waa dhimanaya waxay odhan jire ma hiya ilaa arxaamu tadfac wa ardun tablac riximkana wuu soo tuurayaa ilmihii dhulkana wuu liqaya hadhow markuu dhinto waxba ma jiraan bay dhihi jireen laakiin waxay ahaayeen farakutiris imikana waa farakutiris yacni mushrikiinta faraha badan ee adduunyada jirta allah waa rumaysan yihiin waa rumaysan yihiin xataa kuwa inkiraa rumaysan oo markay salbabaqaan ay baxar galaan way ictiraafsan yihiin waxay sheegeen hadda ka hor nin la odhan jiray khurashof baa jiri jiray kun iyo sagaal boqol iyo lixdameeyadii wuxuu madax ka ahaa dowladdan ay yidhaahdaan midooda sofiyeeti oo hadda kala daadatay markay ilaahay ka hor yimaadeen subxaana wa tacaala ilahay wuu kala daadiyey xaqiiqatan hadda raashiyaa ka soo hodhay ninkaasaa markuu cadhoodo oo u cadhoodo maraykanka ayuu miiska garaaci jiray bu yihahdeen nay daay boog u dhihi jiray macnaheedana waxa weeyaan laa qadar allah laa qadar allah haddii ilaahay ma qadare e ilaahay ma yidhaahde e haddaan hal bam ku dhufto ee ingiriiska waxaa la isweydiin doonaa tolow waddankani ma jiri jiray waxaa cajaa'ib ah inuu suuqana ka yidhahdo ilaah ma jiro markuu cadhoodo haddii arrintu ay adkaatana ilaahay uu magaciisa sheego laa qadar allah dhibka u ogyahay soo ma garanaysa marka gaaladoo dhan saas wey markay arrintu ay aada u adkaato gacmuhu ka hortaagaya soo ma garanaysa wax diidi karaa ma jiraan sababta waxa weya waa ku waa ku beeran tahay marka kaasuu ka bilowdaat iimaanku inaad horta rumayso in lagu abuuray ra isla mar ahaantaana aada rumaysato inuu rabbigaa ku abuuray de macaanida rububiyadu kamid yahay abuuritaanka oo macnaha rububiyadu waa saddex wey inaad rumayso ilahay ku abuuray oo ku leeyahay oo ku maamulo soo ma garanaysa inuu ku abuuray adduunyado dhan abuuray maxaa u daliila allahu khaaliqu kula shay ilaahay subxana wa tacala wax kasta u abuuray inuu inuu leeyahay adduunyada oo dhan bima fi dalika shaksu na waxaa u daliila ilahay inuu yihi subxaana wa tacaala fasubxaana aladi biyadihi malakuutu kuli shay waileh turjacuun ilahay subxana wa tacala adduunyada oo dhan ayuu milkiyey tabaaraka aladi biyadihi اlmulk wahuwa calaa kuli shayin qadiir walilahi mulku الsamaawaati wاlard ilaahay baa kuleh hadduu ilaahay ku abuuray oo kuleeyahayna hadde xor ma tihin gaalada waxaan ka maqlaa xor baan ahay xor baan ahay bay kuleeyihin xor baan ahay kuleeyihin is my body jirkanaan iskale saan doonaan yeelahaya bay kuleeyihin ma yeeli kartid adeer jirkaaga kuma tasarufi kartid oo sidaa doonto uma hadli kartid oo sidaa doonto uma fadhiisan kartid oo sidaa doonto uma socon kartid oo waxaa doonto ma xidhan kartid yaa ikhwaan aan ictiraafno inaynu nahay ducafaa ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala yaa kugu yihi xor baa tahay xor waa tahay laakiin waxaad xor ka tahay ee dadkaa kale lakin ilahay xor kama tihin sidaa daraaddeed waa inaad amarka ilaahay qaadataa soo ma garanaysa inaad amarka qaadato w marka yani maalan dumarku hadda qaar baa il baxay indhihii baa ka dhacay wy macnaheedu indhihii baa indhihii bay beeleen wey oo caqligii bay beeleen markaasaa waxaad arkaysaa xataa qof wax akhristay marka la guursado oo ay guri gasho iyadoo soo akhrisatay intaas oo xadiid iyo intaas oo aayadood iyo intaas oo xikmo ah oo salafkii laga keenay dee odaygii bay isku taagaysaa odaygii ayay isku taagaysaa waxyaalaha layaa wax ka mida maalmaha hore ee arooska la yahay maa sha allah waa la fiican yahay xoogaa baa lasoo joogayaa dabadeedna caruur baa dhalanaysa waa la caajisayaa waa la rafaadayaa sidii hore la ahaan maayo ninka naftiisa in la tarbiyeeyo weeyaan oo ogaado gabadhu inaanay mar kasta aanay ahayn habeenkii ay arooska ahayd ya soo ma garanaysa laakiin maalan waa inaad hal shay ay kaa muuqataa mar walba waa in aada ixtiraamtaa ood ateecdaa zawjkaaga berigii intaan aan ka yaraa waxaan odhan jiray xoogaa hadal ka adag intaa laakiin maanta waa odhanaya sababtoo ah waa fursa boqolaal gabdhood inay halkaa joogaan oo aan u noqon karo laba awow soo ma garanaysa waxaan odhan jiray hablaha ma waxaad doonaysa inaad nin guursataan rajul rajul hadde rajul waa cajaaib soo maha ajaab mise waxaad doonaysa inaad inaad guursato wan ama dibi ama awr xayawaan haddaad doonaysa inaad xayawaan guursato dee garaac oo xidh oo weliba mareeg adag ku xidh oo dabeedna waxaraha agtooda ku xidh haddaadse doonayso inaad guursato nin rajul laa budda an taxtarimahu haadihi marka haddaad aragta gabadh ninkeeda aan ixtiraamayn oo markay uu soo galo aan ka dhigin melig aada u aada u fursado arkaa melig boqor soo galay oo kale haybad caruurtii edbisa aabbaa soo galay fadhiista ya soo ma garanaysid haddaadan sidaa yeelin adeer oo waxa hadduu soo galo inankaaga markuu soo galo iyo markuu soo galo ka shaqaalaha iyo markuu soo galo zawjkaaga la kala garan waayo ba adeer gabadhaasi maxay ujeedaa ama waa gabadh aan lasoo tarbiyeynin oon la hagaajinin ama waa gabadh adee ku talo gashay inuu ninkeeda xayawaan ka dhigto aada isaga ilaaliya masaladaas ku tashada tii horay ilaahay uu ugu sahlay guurna haddii markii hore waxoogaa ay ka dhidhinaayeen buuxi buuxi buuxi oo aada iyo aada isaga ilaaliya masaladaas ilaahay baa saa leh subxaana wa tacaala الrijaalu qawaamuuna calى الnisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdi wabima anfaquu intaa markuu yidhi ragga inay mas-uul ka yihiin guriga oday ka yihiin ya oo uu sheegay muxuu ahaa asbaabta saa loo yidhi ayaa wuxuu yihi dumarkii marka laba u qaybsamay faالصaalixaatu qaanitaat xaafidaatu lilgayb bima xafid allah e gabdhaha saalixaadka ah ilaahay baa le saas waa gabdho mutiicaad ah xoogaa haddii aan dadka qaarkiis sida ay u fakeraan ama ay yihiin aan idiin sheego nin baa gabadh gursaday sacuudiya laba nin baan idinka sheekeynaya oo midna waa sacuudi midna waa sacuudi laba sacuudi midi wuxuu ahaa gabadh fiican buu guursaday gabadhii uu guursaday heer waxay gaadhsiisay dalaalka sheekh yani si way way dalac dalac bay ku samaysay ma garanaysa wuxuu ku yidhi maalin maalmaha kamid ah koo biyo a ii keen markaas xabiibi min maai cuyuuni wala min maai lxanafiya ma indhaha biyaha yaan ku siiyaa mise muxuu ahaa taabkaan kaaga soo shubaa biyaha war ninkaasi misaa gurigo misaa ka baxaya sheekh ninka isaga oo xaqiiqa yani iyada unbuu eegaya marka mar haddii ay gabadhu saa u ixtiraamto ninkeeda saa u jeceshahay mutawadida ay tahay gabdhaha jannada saa lagu sheegay waxaa la yihi curuban atraba eeg sidaa ay gabadhu ninkeeda ula hadasho dee way ka duwan tahay inay ula hadasho dadka ajaanibta iyo walaalihii waa ka duwan tahay فيه ذوق رفيع في البيت يا إخوان يا أخوات العزيزات يا بناتي قرآن هو توليه في سورة الأحزاب فلا تخضعنا بالقول فلا تخضعنا بالقول يعني رقم أجنبي قبل الله اللسان هذا الكي إنها تشلعننا ها أبايو أبوه أبوه يا أهديهم دي ilaa qaar waxaa jira xanuunsan lugta oo gabadha markii codkeeda ay hoos u dhigto oo ay jilciso odhanaysa om stanby fayadmac aladii fii qalbihi marabo tafsiirku waaa ku waay waxay dhigaan culimada culimada ahlu tafsiirka ah laa tukalimu اlajaanib kama tukalimu zawjaha eeg culimada say ufasirayaan ajaanibta yaanay ula hadlin sida ay ula hadasho zawjkeeda meeshaan maxaad ka fahamtay jasaaka allah khayr magaca qor-aan ku tafbiyaan okay hadhow hadhow insha allah laa tukalimu ajaanib kama tukalimu zawjaha idan waxaad meesha ka muuqata inay gabadhu ay leedahay luqad ay kula hadasho ninkeeda soo ma garanaysa hadda waxaa weya waa cagsiga wey bal hadda u fiirsada cagsiga weeyaan markay la hadlayso ajaanibta walaal iska waran huno haddaad ree xamar tahay abayo muxuu abow ya ninkiina xoogaa تتس... تتأس... تت- تتساءد يا libaaxa bay ka ka dhagaysaa coob yaa ii keen aada magac baad leedahay soo soo qaado ya sooma garanaysa la la masalada mus- masala soconaysa maaha guriga waa inaad ka dhigtaan janna in laga dhigo kaasi wuxuu ahaa nin sacuudiya nin kale gabadh baa la siiyey ay ilmaadeliyihiin oo aada u fiican malaha oo iska maskiinada wuu diiday la la la ana uriid an atazawaj daaciya gabadh waxaan doonayaa buu ihi daaciyad ah baariduna beryahan dambe dumarka iyo raggaba waa la soo galay oo niman inkaar qaba oo xarakaad la yidhaha xarakaad tacriifun alxarakaat dadkan jamaacadka khariban ayaa iska jira oo ururadan diineed ee maarata muxuu aan fiicneyn oo gabdhaha ka dhiga wax kale oo runta u sheegin runta u sheegi maayaan sida waxay u hadlayaan reer galbeedka kale xuquuq baad leedahay kan baad leedahay war ninka xuquuqda hooyadii xuquuqda walaashi xuquuqda inantiisa xuquuqda eedadii xuquuqda habaryartii xuquuqda aayadii kharibaya u ayo maxaa dadka loo khari been lagu sheegaya xuquuq baad leedihiin xuquuqda dumarka xuquuqda dumarka baa lagu leeyahay weligii ma maqsad xuquuqda ragga arki maysaan masaladaas sababtoo waxaa loo jeedaa in gabadha la kharibo oo dowrkii ilaahay uu dhigay laga saaro taasa la raba waxaanan xusuustaa inta aanan dhamayn qisadaas in gaaladu ay laba jeer lagu soo duuleen mar waa markii hore kun iyo saddex boqol iyo meelahaas markay ahayd oo nimankan kaniisadda intay tashadeen ay yidhahdeen waa inaan qabsanaa bayt ulmaqdis aan baabi'inaa muslimiinta waa qabsadeen tisciina sano bay haysteen muxuu ahaa meesha la yidhaahdo bayt alquds kadib waxaa ka saari doona ka saari doona waa laga jooga soo ma waqtigii ayib waxaa ka saari doo waxaa ka saari doona salaxudiin alayubi ayaa ka saari doona berigaa waxay moodi jireen qofka hogaamiye usrada inuu yahay ninka ninkay ku dadaali jireen laakiin markii dambe ay soo noqdeen waxay soo noqdeen iyaga oo leh war be war waa khalad baa nagu dhacay ee waa inaynu ku dadaalaa gabadha muslimadda inaan aqla ka saaro marka waxay la soo baxeen shicaar la yidhaahdo taxriir almara asharqiya gabadha reer beriga iyagoo reer galbeed wey waa in la xoreeyaa gaal baa odhanaya in la xoreeyaa yuu kaa xoreynayaa min abik min zawjik min akhiik min camik n n g o yaa jira kuwo ururo ahoo xooga lacaga ka soo qaatay meelaha waxaa leeyahay maxaa u socotaan waxaan dooneynaa in gabdhaha aynu aynu xoreyno oo yaa ka xoreynaysaa adeer aabahee dabeed markii la xoreeyo xageed geenaysa adeer wuxuu doonayaa in gabadhaas ay noqoto mataac fi mutanaawil alaydi nin waliba inuu markaa uu gabadhii banaanka markii loo saaro uu ka helo taasuu raba ma ari baa ma ari baa gab nimankaasi waxay ku ku ku talagaleen inay hablaheennii ka dhigaan de ari de ari un lakaxkaxeeyo un xagga aada xagga aada yeeshaada ya war qofka ku odhanaya aabbaha lagaa xoreeyo aabbaha zawjkaaga walaalka awowga adeerka abtiga arbales ilaaliya mushkilaa meesha ka taagan ninkaasaa marka wuxuu yihi waxaan doonayaa inaan gabadh daaciyada guursado oo kidaa u guursaday dab bay ku shiday dab xawalat laylahu jaxiima wa nahaaruhu jahanam dab bay ku shiday dab oo gabadhii lahaa daaciyad wey oo jaamacadda ka soo baxday oo kida gabdhuhuna intay wax baranayaan waa inay noqdaan gabadh akhlaaqdeeda iyo adabkeeda uu rafiic yahay ee inay kharibanto ma aha oy libaax iska dhigto ninkii baa marka uu rafaaday isagoo marka maalin hurda malaha intuu qadeeyey ayuu qarwey markaasuu yihi bal haddaan in adeerta iska guursan lahaa dhibaatada nagu dhici lahayd waa hurdaa buuta iyadna waa ag fadhida subxaana allah wuu soo toosay mise gabadhii oo xanaaqsan tahay gafuurkay buuraysa na maxaa kugu dhacay shib na walaala ii sheeg maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay nag mar dambe waxay tidhi adigoo hurda ayaa waxaa tidhi hadalkan marka waxay ku tusinaysaa in qalbigaaga uu khariban yahay oo aada maaragtay aada socoto na walaale marfuuculqalam baaban ahay qofka hadduu hurdo ya dembi looma qore de adeer iya iga cafiin taha intaa iga masax soo ma garanaysa marka bal eeg qofna markuu guriga soo galo ayuu nasanaya ila guriga waxaa lagu talagalay inuu sakan noqdo sakan lagu raaxaysto oo la seexdo oo uu soo hiloobo aqalka ninkii ninkii lahaa laga dhibo iban maayo de ilaa ay seexato iyado carurta ay seexdaan dabeedna isagoo dhukusayuu soo gelayaa uu seexan dabeedna intay haddana hurdaan buu ka cararaya laa yasha jasakum llahu khayr marka dadaala insha allahu tacaala gabadha isku isku isku og inay kulkulushahayna sida qaalibkaa gabdhaha kulkululi waa inay aada isoo ilaaliyaan oo iska kululow laakiin dee iska ilaali muxuu ahaa inaad ku tumato aayadaha ilaahi iyo axaadiista rasuulka alayh isalatu asalaam soo ma garanaysa oo markaad kululaato iska fadhiiso abaadar soo ma ahayn ninkii intuu gabadh guursado yidhi ayuu habeenka ugu horeey ula hadlay halkaas ku jiray insha allah waa ayib wax yar dinkaa ya dhib two minutes wuxuu yidhi haddaan cadhoodo hayla cadhoono waana xaqiiqa masaladaas haddaan cadhoodo hayla cadhoono haddii aan adigu aada cadhootana kula cadhoon maayo anaa ku dejinaya marka in sha allahu tacaala maqribkii waa la gaadhay ilaahay waxaan idinka rajaynayaa in dhammaantiin uu idinka dhigo dad ku dhaqba diinta ilaahi subxaanahu watacaala aakharana jannadii gala allah idin barakeeyo tii guursatay allah u barakeeyo muxuu ahaa ninkeedii caruurteeda tii aan guursanina ilaahay guur khayr leh oo wanaagsan allaha siiyo jazakum allahu khayra jeebkiinina xalaal allah ka buuxiyo wabilahi towfiiq xayaakum allah جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخ محمد بن شيخ عبد القادر عبد القادر عكاشة labadoodaba waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad badan ha idinka siiyo kelimaadka qiimaha badan innakana allah inagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu